war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab cinwaanna looga dhigay daahkarogidda daboolka africom xabaalwadareed laga helay gobolka galgaduud kuna qornaa luqadda ingilishka ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay heshay xabaalwadareedka dadkii shacabka ahaa ee horaantii bishii sebteembar siliibiyiinta maraykanka ku xasuuqeen deegaan hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud waxaa bayaanka lagu bilaabay kadib xasuuqii wuxuushnimo ee ay africom ku gumaaday shan caruur ah iyo eyeyadood ee lixdii sebteembar labada kun saddexiyo labaatankii ka dhacay deegaanka oodweyn ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab daaha ka feedaysaa caddeemo hor leh oo bannaanka soo dhigaya macluumaad ku saabsan howlgalka uu maraykanku aadka u qariyay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaa la helay xabaalwadareed ay ku aasan yihiin afar ruux oo laga helay nawaaxiga deegaanka ceel la helay meedadka la helay ayaa kale ah ayayo kaahad takar warsame oo lixdan sano jir ahayd iyo saddex ka mid ah carruurtii ay ayayada u ahayd kuwaasoo dhammaantood lagu dilay weerarkii bishii tagtay ee africom ku beegsatay dadkii shacabka ahaa meedadka laba carruur oo kale ayaana nolol iyo geeri midna lagu hayn kuwaasoo weli ku maqan gacanta siliibiyiinta africom waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu yidhi markii uu dhacay xasuuqii ay siliibiyiintu u geysteen qoyskan xoolodhaqatada wuxuu maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaan ka soo saaray weerarka isagoo tacsiye u diray ehelada dadka la xasuuqay wuxuuna taliska africom faray inay soo celiyaan shuhadadii ay qaateen laakiin iskudayo quusaha oo ay ugal uga baxsanayso mas-uuliyadda gumaadkii ay geysatay iyadoo dadka ugu baaqaysa inaan la rumaysan war-saxaafadeedka ka soo baxay mujaahidiinta africom ayaa eedda wixii dhacay dusha ka saartay maleeshiyaadka soomaalida dowrkeedana waxay ku soo koobtay in goobta dhacdada ay ka daabushay dadkii la laayay si ay gurmad caafimaad ugu fidiso taasoo ah sheegasho ay africom ku duugaysay xasuuqii ay carruurta iyo dumarka ugu geystay deegaanka oodweyn sidoo kale warka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi xogtan dheeraadka ah ee laga helay xasuuqa shacabkii lagu laayay oodweyn ayaa mar kale bannaanka soo dhigaysa cadaawadda gaamurta ee siliibiyiinta waxay muujisay heerka ay gaarsiisan tahay munaafiqnimada xishood la-aanta iyo anshaxxumada taliska africom iyo hoggaankooda maanta runta bannaanka ayay u soo baxday africomna waa dembiilayaal isku darsaday xasuuq iyo qarinta xaqiiqda ama xeeladihii la damacsanaa in lagu khiyaaneeyo bulshadana way fashilmeen oo beentooda ayaa noqotay mid barax tiran inkastoo ay adeegsadaan halkudhigyada beenta ah ee dhowritaanka cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha haddana waxay mar kale siliibiyiinta africom muujiyeen dhaqankooda dhabta ah oo ah inay yihiin dhigcabyo gacankudhiigalayaal ah yoolkooduna uu yahay inay dulmiyaan muslimiinta diintooda islaamkana suuliyaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimmah waulaa'ika hum lmuctaduun
bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowr jeer bayaanaad ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ay isku dayeen inay isaga fogeeyaan mas-uuliyadda gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee lagu laayay qoys reer baadiye ah oo deganaa deegaanka oodweyn oo hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud inkastoo hadda la helay meedadka afar ruux oo hal god ay ku tuureen ciidamada africom waxay weli ehelada dadkooda la dhibaateeyey codsanayaan inay helaan carruurta kale ee ku maqan gacanta siliibiyiinta ee aan nolol iyo geeri midna lagu ogeen muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhayey tacdiyaadka iyo gabodfallada aan loo meeldayin ee uu taliska africom ku beegsanayo carruurta iyo haweenka isagoo ku andacoonaya inuu beegsanayo xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasuuqii ugu dambeeyey ay geysteen diyaaradaha maraykanka ayaana ka dhacay deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool halkaasoo ay ku dileen lix carruur ah iyo laba haween ah oo dhammaantood halqoys ka soo wada jeeda